أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد قال المؤلف رحمه الله makiidatu qurayshin bimuhaajiri alxabasha waxaynu ku soo jirnay taariikhda ay soo martay diinteenna islaamka iyo xiriiriga badan nabiga sal allau alayh wasalam saxaabadiisa ay soo mareen qofka muslimkana waxaa la rabaa iska sheeka ahaan inuu usan u akhrisan muhiimadda laga rabo qofku inuu nabigiisa sal allau alayh wasalam markuu taariikhdiisa akhristo iyo saxaabadiisa inuu ka faa'iidaysto waddada ay mareen ay diinta u soo mareen keliya inay dhib badnayd macnaha ujeedku ma aha waxa ay rabeen dadkaas baad adna rabtaa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uga raalli noqday baa saxa marka min lawaasim aliimaan waxaa ka mida qofku inuu mu'min yahay waxyaalaha ka dhalanaya in la isa imtixaano ilaan mu'min baanahay keliya lagu dayn maayo waa lagu jirrabaya dhibaatada markaa markay qofka ku dhacdo inuu adkaysto oo dhibta u adkaystaa min quwati calaamati aliimaan bay ka mid tahay qofka in iimaankiisa xoog leeyahay bay astaan u tahay waddadaasina waa waddo la wada marayo qof kasta oo muslima iyo bulsho kasta oo muslima dawlo kasta oo muslimada waa dariiq la wada maray saxaabada nabiga sal lla alayh wasalam waxaan arkaynaa cidhiiri badan iyo dhib badan inay soo mareen waana u dulqaateen maxaa yeele waxa ay doonayaan ay rabaan baa ka weyn qofka muslimkaana lama rabo wax iska caadifad ah oo xoogaha xamaasad intuu mar gasho isla markaa haddana iska damayso iska baaba'aysa laba rabo waxaa la rabaa qisaskan aan ka qisaynayno ka sheekaynayno waa dersi iyo cashar qof kasta oo muslima oo raba inuu diintiisa ihtimaam siiyo oo ku daydo nebigii sal alla alay waslam saxaabada inuu waddadooda maro say u doorteen ilaahay xubbigiisa iyo xubbiga rasuul sal alla alay wasalam rabbi siduu raalli uga noqon laha shaqa waxaa dhibay cala almushrikiina mushrikiinta waxaa dhib ku noqday an aflata minhum inay ka baxsadeen almuslimuuna muslimiinta inay ka baxsadeen wa wasaluu ay gaareen ilaa ma'manin meel ammaan ah ya'manuuna fiihi ay ugu aamin noqdaan calaa anfusihim wa iimaanihim ilaan ammaanka jasadka keliya ah amaan maaha xorriyat alcaqiida qofku diintiisa iyo caqiidadiisa meel uu xor ugu noqonayo ammaanka marka la qiimaynayo ka ugu qaalisani waa xorriyat ddiin qofku meel uu diintiisa xor ugu noqon karo ilaahay subxaana wa tacaala iyo asaga aan loo dhexaynin oon laga celinaynin waxa uu rabo marka nimankani mushrikiinta maxay dhibsadeen waxay dhibsadeen ardulxabash waa nasaara meligeeda ninka boqorka haystana waxaa lagu yaqaanaa cadaalo wayna u dhowdahay maka ile baddaasaa u dhaxaysa mushkilad marka waxaa ku ah rag ciil qaba oo degaanka u dhashay oo dal darisa tegey oo ammaan ka helay raggaasi inaysan far marna fara isla gafaynin uu soo noqon doono raggaasi inuu wuxuu ku maqan yahay dagaal tahay bay dareensan yihin fa arsaluu waxay direen rajulayni laba nin oo min duhaatihim raggooda khatarta ah duhaat waxaa la yidhi ragga maskaxda badan oo mishinka wixii marba uu damco qaabkuu doono wax u mishimi karaa rag la soo xulay oo xul ah baa la soo diray laba nina maxaa raggaa loo soo diray liyastaridaahum inay saxaabada soo celiyaan ilaa makata maka u soo celiyaan ma waanwaan bay rabaan iyo cadaadiskii in laga daayo raggan maya maxay rabaan in la laayo ciqaabtii lagu sii wado labada nin magacyadood baa la odhan jiray saxaabada laga daba diray wahumaa camr bnu lcaas dib buu ka soo islaamay saxaabigan saxaabi jaliilina waa noqday waa cabdullaahi bnu rabiica iyo cabdullaahi binu rabiica ninka la yidhaah cabdullaahi bin abi rabiica wey sheekhu wuxuu qoray cabdullaahi bin rabiica cabdullaahi bin abi rabiica ninka la yidhaah wa kaanaa waxay ahaayeen iddaaka cala shirki xilligaa labadooda midna muslim muusan ahayn culimmada taariikhda labada nin ee loo diray ardulxabash ee qurayshi ay dirsatay magacyadooda nin la iskuma haysto waa camr bnu caas laakiin ninka labaad culummada intooda badan say u badan yihiin ninka camr bnu caas la socday cumaara bin waliid baa la odhan jiray sheekha la yidhaha ibnulisxaaq oo hadda sheekhu qaatay dariiqiisa na wuxuu yidhi ninka labeeye wuxuu ahaa cabdullaahi binu abi rabiica labadaa qowl marka culimmada waxay kala mareen laba dariiq qola way kala rajaxeenoo waxay dhaheen qisadu waa isku qiso un qurayshna laba wakti maysan wafdi u dirin ardulxabash hal maray ahayd waxaa raajaxa cumaar bin waliid ninku inuu ahaa culamada qaybna waxay dha maya laba jeer bay u direen labada mar marna waxaa la socday ninka la yidhaaha camar bn caas cumaara bin waliid marna waxaa la socday ninka la yidhaha cabdullahi bin abi rabiica culamada qayb ka midana qowlkaasay qaateen wa nazla rajulaani labadii nin waxay ku degeen bilxabashi ardulxabash bay ku degeen nimanku miyay iska socdaan mise waxay wataan arrin qorshaysan taxta khita mudabbara nimankani takhdiid iyo qorshay wataan la soo dabaray waa arrin laga soo shiray oo qurayshi ka soo shaqaysay bay nimankan la socdaan mishinkii nimanka lagu soo qaban lahaa fattasalaa waxay la xidhiireen awalan iyagoon madaxweynihii u tegin bilbadaariqati nimankii wasiiradiisa ah badaariqada waa dawladda raggii madaxda sare miyay isaga tageen codsi bay u gudbiyeen maya wasaaqa ilayhim alhadaaya waxay siiyeen nin walba waa la laalushay hadyad baa la siiyey nin kasta oo magac kule dawladda xabashada dhaqaala iyo gunaa la siiyey intaa keliya laguma daynin wadakaraa lahum waxay u sheegeen alhadaf ujeedka xoolahan anna waxaan u socno danta aan leenahay iyo ujeedka aan leenahay waa saa iyo saas walaqanaahum waxay u laqineen nin kasta oo magac leh alxuja xujada iyo waxay markay madaxweynaha la kulmaan laysla og wax laysla ogyahay waa laga soo shaqeeyay nin walba waa la daandaanshay oo waa day raggii sare ee dawladda ka mid ah dhaqaalaha la siiyey waxaa la yidhi adu noo nacam leh haa waa runtood nimankan ayagaa saxan nimankan faraha laga geliyo intaa keliya idinka rabnaa idin xataa waafaquuhumaa ilaa ay ku waafaqeen haye ilaa nimankii waa shidaal baa lagu shubtay haa waan arrintaa waan yeelaynaa bay iyaga uma xadara marka intaas ay soo mareen yay waxay u tageen ila najaashi najaashi bay u tageen faqadima ilayhi waxay u geliyeen alhadaaya isaga laftiisa faramarnaan looguma tegini xolo culus baa la wadaa dhaqaalaha la siiyey hadalkoodii qurayshi way ka soo shaqaysay waxaa la yidhi madaxweynuhu intuusan idinka idin waraysanin idinku hadalka bilaaba su-aalo intuusan idin weydiinin ka hormara idinku kala hormara arrin horay laga soo shaqeeyey faqaalaa waxay dhaheen waddadii bay marayaan ayuha almalik boqorow innahu qadawaa waxaa kuu soo dunmay xaggaaga ilaa baladika dalkaaga iyo dawladdaada waxaa soo aaday khilmaan inamo dhallinyaro ah ilaan saxaabada rasuul sal alay wasalam badankoodu dhallinyaray ahay bulshada caalamka taariikhda inta adduunka soo martay dadkii islaami jiray ambiyada raaci jiray da'yar bay u badnaayeen dadka waaweyn dhaqanka ay ku weynaadaan inta badan lagama fujiyo odayaashii qureysheed markii dalkii dhannaa la wada qabtay bay intoodii badnayd soo islaameen laakiin intii hore waa laga fujin waaya dhaqankooda waa kuwa nabiga sal la alay wasalam saa ula dhaqmaya dadka meesha marayaa da'yar bay u badan yihiin waa ceebayn iyo xumayn waxay dhaheen dalkaaga waxaa yimid oo naga kaa soo aaday inama yaryar oo sufahaa wax magarada waxay ku sii dareen da'dooda inay dad liita yihiin oo xunxun dadkaasoo faaraquu diinahum diintoodii ka soo baxay xaggay diintu joogtay laga baxay walam yadkhuluu maysan soo gelin fii diinika adiga diintaadii may soo gelin waa diriddii bay bilaabayaan ilaa kolka hore way rusheeyeen dadkani inay dad liita yihiin waxay yihiin ciyaal yaryara yihiin wa jaauu waxay la yimideen bidiinin ibtadacuuha ayagu ay bilowdeen diin bidca ah oo cusub oon la aqoonin bay la yimideen laa nacrifuhu naxnu anagu ma naqaana diinta ay wataan walaa anta adna garanaysa diimaha caalamka midna ma haystaan nasaara ma aha yahuud ma aha mushrikii quraysh waxay haysteen ma haystaan waqad bacaanaa ilayka waxaa noo soo kaa diray fiihim ashraafu qawmihim tolkood iyo dadkii dhalay wiilashan raggii magaca lahaa oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wiilasha aabbayaashooda wa acmaamihim adeeradooda wa cashaa'irihim xigtadoodii iyo dadkii jufadooda ahaa waxay nimankaasi na soo fareen litaruddahum ilayhim wiilasha noo soo celi gacanta naga soo gelin fahum odayaasha wiilashan dhalay aclaa bihim ayagaa ayagaa sarreeya caynan indha ahaan waxay ka wadaan iyagaa waxay wiilashan ku haystaan kaaga waata waxaa weeye aqoon badan aclaa bihim caynan ayaga kaaga xog ogaalsan macnay ka wadaan waclamu ayagaa kaaga aqoon roon bimaa caabuu calayhim wiilashan waxay ku ceebeeyeen ee lagu duray wa caatabuuhum fii waxay kula dagaalsan yihiin intaa marka ay yidhaheen waxaa laga rabaa najaashi inuu jawaabo isagoon jawaabin wa ayadahumaa ila waa rag waa qorsho laga soo shaqeeye waxaa ayiday albadaariqatu raggii madaxda sare dawladda ahaabaa ayiday fii maa qaalaahu waxay yidhaheen xasba alkhida si arrintii lasoo qorsheeyey si waafaqsan ha waa runtood iyagaa naga yaqaana dadkii dhalay baa leh noo soo celiya dalkan ayay naga fidnaynin wiilashan yar yarka ah dadkii dhalaybaa nacay dabbay hurinayaan fidnay la socdaan yayna annaga nagalaafan arrima hadda sheekh uusan sheegin baa kutubta kale ka sii sheekay waxay yidhaheen astaamaha wiilashan aad ku garan inay khaldan yihin waxaa ka mid a kolkay ku salaamayaan bal feeri bal noo imaada dhe waa loo sujuudi jiray asaga nimankii wafdiga ahaye quraysheedna way u sujuudeen ayagu kuu sujuudi maayaan ogow calaamadda lambar kow aad ku garanayso marka ay ku salaamayaan ixtiraam daro laguma sujuuday walaakina najaashiya ninka la yidhaha najaashi ixtaada fi lmri nin caqli badan buu ahaa ilaahayna hadeeyey arrinta waa ka dadaalay wa ra'aha wuxuu arkay oo la qumanaatay an yasmaca alqadiya dhacdadan inuu ka dhagaysto min aarafayn labada qolo ishaya in meel la isugu keeno oo qolo walba codkooda uu qaado xataa yatadixa lahu lxaq ilaa arrinta sida ay tahay ee xaqiiqada ay u caddaato ilaan diridirid iyo arrin lasoo mishimay keliya arrintaa waa ku qanciba fadacaa wuxuu u yeedhay almuslimiina muslimiintii buu u yeedhay wa sa'alahum wuxuu weydiiyey maa hada diin diintani maxay tahy waxaa ku jiray halkaas kolkay yimideen haddee ilaan waxay yidhahen nimankaasi kolkay ku yimaadaan bal feeri way ku salaami doonaan qaabkay kuu salaamaan ma aysan u sujuudin maxaa dhacay buu yidhi maxaa igu sujuudi weydeen ninka la yidhaha jacfar ibn abi taalib baa yidhi ani hadalka ii daayay dhammaantiin raggan way way u waafaqsan yihin baan odhan anaa nimanka u jawaabaya ani ii daaya wuxuu yidhi waxaan u sujuudnay rabbigii adiga ku abuuray ee koonka koonkan khalqay ee adiga kursiga kuu fadhiisiiyey kaasaan u sujuudnay qoomka annaga aan ka dhalannay waxaanu qaabka ay kuu salaameen ay kugu sujuudeen ugu sujuudi weyn xilliga annaga waata waxa weeye aan asnaamta caabudi jirnay dhagxaanta caabudi jirnay diintaan haysana diin shaydaan bay ahayd waa diinta rabbi aan kaga kufrinay dhagxaanna aan ku caabudnay laakiin diinta hadda aan haysanaa waa diin lislaam ya waxaana waxuu rabbi raalli ka yahay baana diintanadu jidaysay oo la ysku salaamo waa salaanta ahlujanna waa assalaamu calaykum annaga maanaan ixtiraam darro kula imanin khaaliqa adiga ku abuura annagana na abuura koonkan dhammaantii abuura kaa keliyaan u sujuuday wuxuu yidhi haye ka soco su-aasha u weydiiyey waxaa ka mid ahaa uusan hadda sheekhu meesha ku keenin nimanka walaalayada ah ee nadaba socda su-aal ii weydii waxaad tidhahaa nimanku ma addoommay ahaa idinka soo baxsade wuxuu yidhi ka jawaab su-aasha ninku ku weydiiyey wuxuu yidhi maya addoommo maysan ahayne wiilalaan dhallay rag xor ah oo sharaf leh baan ku waagii hore ay ahaayeen wuxuu yidhi ma dad baan soo laynay dad aan laynay dhiiggii miyaa lanoo haysaa iyo qisaas maya walow qatra hal dhibica allaha ka yeele waxay ka dhiijiyeen ma jiro waxaad noo weydiisaa ma xoolaha aan soo dhacnay bay nimanku noo haystaan xoolaa waate waxa weye dalka aan ka soo dhacnaa lanoo daba socdaa maya waate waxa weeye walow waatay diinaar waaxid oo nimankaasi ay soo dhaceen ma jiraan wuxuu yidhi haddaan nimanka maxaa ku haystaan waxaan ku haysannaa diintii aabbayaasha iyo tolkood waatay ay diin ka dhigan jireen bay diideen oy ka baxeen wuxuu yidhi taa hadda jawaabteeda waan hormariy diin shaydaan bay ahayd diinta rabbigii na khalqay aan kaga kufrinay dhagxaan aan caabudaynay diin ma aha waxaan ku bedelanay sidan soo socoto ka warrami doono fadaca almuslimiina muslimiintii buu u yeedhay wa sa'alahum uu weydiiyey maa haada diin diinkani muxuu yahay alladii diinkii faaraqtum fiihi qawmakum tolkiina aad ku faaruqdeen walam tadkuluu bihi aydaan gelin fii diini aniga diintayda walaa diini axadin min haadihi lmilal diimaha hadda adduunka ka jira mid ka midana aydaan gelin maxay tahay fatakallama jacfar bnu abi aalib can lmuslimiin jacfar ibna abi aalib abi aalib baa dhalay abi aalib afar wiil buu dhalay afarta wiil uu dhalay midkood aalib baa la odhan jiray abu aalib waxa loogu bixiyey wiilkiisa curo aalib baa la odhan jiray dhammaan wiilashiisuna toban toban sanay kala weynaa daalib baa u weynaa dagaalkii beder raggii soo aaday buu ku jiray waana la soo raafay waxaa la yidhi haddaad reer bini haashim tihiin ilan wiilkiini weeye ninka lala dagaalamaya lambar kow waa inaad idinku ka noqotaan caqiil baa dagaalka ku jiray oo cabbaas baa dagaalka ku jiray oo daalib baa dagaalka waat waxa weeye ragga dagaal ku jira ka mid ah daalib waa la waayey dagaalkii beder maydkiisina lama arag nolol lama arag inuu dagaalka soo aaday keliyaa la ogaa daalib meel uu jaan iyo cirib dhigay lama oga ninka ku xigayna wuxuu ahaa ninka la yidhaaho waat waxa weeye jacfar caqiil baa ku xiga toban ka weyna asna ninka labaad saddexaad wuxuu ahaa jacfar cali baa ugu yaraa mid afartooda meel waxay kala waynaayeen toban toban sano jacfar marka waa nin dhallinyaro ah fatakallama jacfarun jacfar baa hadlay bin abi aalib can ilmuslimiina isagoo ka jawaabay wa qaala wuxuu uhi ayuha lmeliku boqorow kunaa waxaan ahay qawman ahla jaahiliya bilaa diin ah nacbudlasnaama jaahiliyadii buu fasiray sanan baan caabudi jirnay wa na'kulu lmayta baktigaan cuni jirnay wa na'ti alfawaaxisha xumaanta iyo zinada ayaan la imaan jirnay wa naqdacu larxaam qaraabadaan goyn jirnay wa nusii'u ljiwaar dariskaan xumayn jirnay wa yaakulu waa cuni jiray mina alqawiyu qabiilka ninka xooga badan addaciifa ka tabarta daran buu cuni jiray sida loo kala awood badan yahay loo kala qabiil badan yahay baa loo kala adkaayoo waata laysu gumaysan jiray fakunaa waxaana calaa dalik dhaqanka iyaga iyo noloshayadu saasay ahayd xataa bacaa allahu ilaynaa rasuulan ilaa ilaahay rasuul noo soo diray minaa anaga naga dhashay nacrifu nasabahu nasabkiisa aan naqaano wa sidqahu runtiisa aan naqaano wa amaanatahu amaanadiisa aan naqaano wa cifaafahu dhowrsoonidiisa aan naqaano fadacaanaa ila allah ilahay buu noogu yeeray linuwaxidahu ilaahay inaan keligii caabudno inaan ilaahay waata waxidno wanacbudahu asagaan caabudno wanakhlaca aan faraha kala baxno maa kunaa nacbudu naxnu waxaan anagu caabudi jirnay wa aabbaa'una aabbayaashano min duunihi ilaahay sokadi oo min alxijaarati dhagxaana waalawhaani asnaam ah wuxuu noogu bedelay wa amaranaa wuxuuna amray nabigu bisidqi alxadiidi runta sheekada warka in run laga sheego been la iska ilaaliyo wa addaa'i alamaanati ammaanada in la ilaaliyo la guto wa silati arixim qaraabada in la xidhiiro wa xusni aljiwaar dariska in la wanaajiyo waalkafi can almaxaarim waxyaalaha xaaraanta ah in la iska ilaaliyo wadimaa dhiigga iyo dilka bikayri sharciga in la iska ilaaliyo wanahaana wuxuu naga reebay can ilfawaaxisha zinada iyo xumaanta wa qawli zuur makhraati beenaalaha iyo hadalka beenta ah wa akli maali lyatiim xoolaha agoonta in la cuno wa qadfi lmuxsanaat gabdhaha dhowrsoon in la qadfo oo waxayna samaynin waata lagu sheego wa amaranaa wuxuuna amray an nacbud allaha waxdah ilaahay keligii inaan caabudno laa nushriku bihi shaya annagoon ilaahay waxba ugu sharig yeelayn wa amaranaa wuxuuna amray bisalaati wazakaati wasiyaam salaad inaan tukanno zake inaan bixinno inaan soonno facadada wuxuu tiriyey caleyh korkiisa umuura alislaam arrimaha islaamka ku tirtiriyey macnaa qodobada diinta islaamka qaybo ka miduu tiriyey fasadaqnaahu nabigi waan rumaynay wa aamanaa bihi waati waxa weeye waa rumaynay watabacnaahu waan raacnay calaa maa jaaa bih wixii uu kala yimid oo min diin illah ilahay xaggiisa diintii ilaahay uu la yimid waan rumaynay facabadna allaha waxdah saan ugu dhaqanay siday ugu dhaqmeen diintii rabbi usoo waatay ugu soo dhiibay nabiga sal allahu alay wasalam wuu ka warramayaa wuxuu yidhi facabadna allah ilaahay baan caabudnay waxdow keliya falam nushrik bihi shaya ilaahay waxba maanaan ugu shari yeelin waxaramnaa waxaan xaaraantinimaynay oon xaaraan ka dhignay maa xarama allahu calayna ilaahay wuxuu naga xaaraantinimayay wa axlalnaa waxaan xalaashanay maa axalla lanaa rabbi wuxuu noo xalaaltiimay facadaa calaynaa qawmunaa sidaa markaan dhaqankanagu yahay waxaa nagu soo booday oo nagu gardarooday tolkayo facadabuunaa wayna cadaabeen wa fatanuunaa way naga fidneeyeen can diininaa diintayadii liyarudduunaa inay noo celiyaan fidnadu waxaa weeye inay noo celiyaan ilaa cibaadati alawthaan asnaam inaan caabudin can cibaadati illaahi tacaala naga celiyaan ilaahay keligii inaan caabudin tacaala sirray wa an nastaxilla waxay naga dooneen inaan xalaashanno maa kunaa nastaxilu min alkhabaa'ir waxay qurunka ahaayeen xalaashan jirnay xaaraantii falamaa qaharuunaa markay nimankii naga adkaadeen na khasbeen wadalumuunaa ayna dulmiyeen wadayaquu calaynaa ayna cidhiiri geliyeen wa xaaluu baynanaa wa bayna diinina annaga iyo diintayadii ay kala dhex galeen kharajnaa waxaan u soo baxnay ilaa bilaadika dalkaaga wakhtarnaaka waxaan kaa doorannay calaa man siwaaka dowladaha caalamka ka jira ummadaha dunida ku nool keligaa dalkaagaan kaas waati kaa soo doorannay wa raqibnaa waxaan jeclaysannay fii jiwaarika adiga inaan deris kula noqonno wa rajawnaa waxaan rajaynay oon filanaynaa anlaa nudlama cindak inaan la nadulminin agtaada ayuha almelik boqor falamaa samica anajaashiyu najaashi marka uu maqlay haadaa arkaas dalaba wuxuu ka dalbay waa hadal cad oo faahfaahsan oo waxyaalaha ay diidan yihiin iyo waxa tolkooda isku hayaan sharaxan oo dhinac walba uu ka caddeeyey falamaa samica anajaashiyu najaashi marka uu maqlay haadaa dalaba wuxuu ka codsaday min qiraa'ati min jacfarin jacfar wuxuu ka codsaday qiraa'ata shay min alqur'aan bal diinta rasuulkiina lagu soo dejiyey bal qayb ka mida igu dul akhri carabiyada waa garanayaan marka hadda ilaa al'aankan waata waxaa weye xabashadu af carabi waa taqaana ile ders bay ahaan jireen fa qara'a calayhi wuxuu ku dul akhriyey sadran inta hore qayb ka mida min kaafaya caynsaad suurati maryam suuradda leh suuratu maryam xigmadday ka mid tahay saxaabigan muxuu suuratu maryam u doortay nabi ciise ka sheekaynaysa ayagu diintay haystaana maxay tahay waa diintii nabi ciise marka wuxuu doortay suuradaha qur'aanka wuxuu u doortay waata arrin ayaga waata si gaara u taabanaysa suuradda saasuu u doortay fa bakaa waa booyey annajaashiyu najaashi waa booyey xata khdallad ilaa ay qoday ay tallad ay qoday lixyatu garhkiisa ileen garla bixiddu waa sunan ambiyaa waa diimaha o dhan xataa yahuudaada fiiri garka intuu leegi garka in la xiidhaana waa diimaha oo dhan bay ka soo horjeedaan ambiyada waddooyinkoodii waa arrin ka soo horjeeda ninka la yidhaha najaashi diintiisa waa nin macrifo ula wax ka yaqaana markii waata waxaa weeye lagu dul akriyay suuratu maryam najaashi waa booye wa bakaa way booyeen alasaaqifatu raggii saraakiisha madaxda sare ee dawladdiisana way booyeen xataa khdalluu ay balluu ilaa ay qooyeen masaaxifahum kutubay haysteen ayaga laftoodu kutubada maxaa ku qornaa kitaabkoodii injiil nabi ciise meesha ka warramaysa qisada maryama iyo nabi ciise bay kala bixiyeen marka isma dhaad waatay isma diideen waa isku mid uma qaala najaashiyu najaashi baa yidhi ina haadaakan waa qur'aanku ka wadaa waladii jaaa bihi ciisa iyo nabi ciise kuu la yimid diintii nabi ciise oo injiil ah iyo diinta nebi muxamed oo qur'aanka uu ka wado layakhruju min mishkaatin waaxida hal meelay ka soo wada baxeen macnaa rabbulcaalamiin baa soo wada dejiyey isku waata macnay ka wada hadlayaan labadood uma khaadaba wuxuu la hadlay manduubay qurayshin quraysh labadeedii safiir nimankii qurayshi soo dirsatay ayuu la hadlay wa qaala wuxuu yidhi indaliqaa baxa ka baxa buu yidhi meesha falaa wallaahi baan ku dhaartay laa usallimuhum ilaykumaa inaana nimankaa idiin gacan gelinin walaa yukaadaani lana sigi karin lama soo agmari karo nimankaa lama taaban karo iska dhaaf inaan waati waxa way idin gacan geliyo fa kharajaa way baxeen nimankii way baxeen ma intaasay ku hareen maya dhagayso wa fi lyawmi athani maalintii labaad ixtaala waxaa xeelad iyo mishin dejiyey camru bnu caas xiilatan ukhraa kaarta kale mishin kale u keenay fa qaala linajaashiy wuxuu yidhi inahum ayilmuslimiin buu ka wadaa yaquuluuna waxay leeyihiin fii ciisa bni maryama nabi ciise waxay ka sheegayaan qawlan cadiima oo muxuuya qawlka cadiimku sheegi waa addoon ilaahi nimanka waata xabashadu waxay aaminsan yihiin saddex ilaah baa jira ciise iyo maryama iyo ilaahay oo maryama xaas ilaah bay ahayd nabi ciisey u dhashay saasay aaminsan yihiin waata rabbi qur-aanka ku yidhi yaa ciise bna maryam a anta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah waxay dhaheen waatay taaliu alaaa ilaahay waa saddex buu saddexeeya oo ilaahnimadii qayb ka mida yaa ciise iyo maryamo dhex gashay saasay aaminsan yihiin iyaga laftooda mushrikiin shirki baa galay arrintaas marka nimankan culimmada sheegan ee dhinacya fadhiyaa najaashi ma aaminsan waxay damceen ilan arrintaasay og yihiin inay ku diraan fadacaahum waa u yeehay anajaashi najaashi baa u yeehay wa sa'alahum uu weydiiyey can dalika arrinkaas maxaad ka qabtaan ciise maxaad ka aaminsantihin jacfar baa yidhi ani ii daayey waa nin codkar ah ilaahna subxaana wa tacaala shajaaco iyo geesinimona siiyey wuxuu yidhi jacfar naquulu fiihi waxaa nabi ciise ka leenahay aladi jaa'ana bihi nabiyu sal alla alيh wasalam sida nabiganagu noo sheegay uu noola yimid huwa cabdullahi wa rasuulu ciise waa addoon ilaahay waa rasuul ilaahay wa ruuxuhu waa ruux ilaahay ruuxii macnaa rabbi ku afuufay maryama wa kalimatuhu waa rabbi kelmaddiisii alqaahaa rabbi ku riday ilaa maryama maryamadii alcadraa bikaarada ahayd albatuuli rabbi u go'day waata caabidada ahayd faahada najaashiyu najaashi baa qaaday cuudan min alardi laan buu dhulka ka qaaday qori uma qaala wuxuu yidhi wallaahi maa cadaa wallaahi baan ku dhaartay muusan gudbin maa jaawaza ciisa bna maryam nabi ciise sida aad u tilmaantay maa qulta hada alcuuda laantaas manaa ma kala duwanayo idhabuu taga fa antum shayuum intaa marka uu yidhi hadalku waa sii socdaaye nimankii culimmada sheeganayey ee najaashi ag fadhiyey waa xanaaqeen waxay ninkani tanaakharat alasaaqifatu sankay waat waxa weye fiifiif ka wada yidheen wa in tanaakhartum bui xataa haddaad doontaan sanka fiifiifleeya ninkani kelmad xaquu ku hadlay waxa uu sheegay uu nabi ciise ku sheegay waa sax rabshadaaba bilowdayba saxaabadan waxay sheegeen lagu diidan yahay ilaa markii dambe khatar uu geliyey khatar ay gashay waatay madaxtooyadiisii iimaankiisana waa qariyey xilligaa miyuu islaamay mise kabacdi buu islaamay horta najaashi magac maaha nin kasta oo dawladda waata waxaa weeye amxaarada ama waata xabashada madax ka noqda baa najaashi la odhan jiray ninkan waxaa la odhan jiray magaciisa si kamaa fi saxiix bukhaari asxama riwaayad kale waxay ku dareen asxama binu baxri baa la odhan jiray marka ninkaas asagu ilaah baa subxaana wa tacaala hidaaye uu qoray waa ka duwanaa raggii dawladdiisa ah ee culummada ahaa wuxuu yidhi idhabuu taga antum idinku fa antum idinku shayuum baa tihin shayuum ay aaminuun baa laga wadaa biardi aniga dhulkayga aad joogtaan aamin baad ku tihin man sabbakum harim man sabbakum harim man sabbakum harim man sabbakum harim man sabbakum harim muxuu ka wadaa man sabbakum qofkii idin caaya macnaa wax idinka sheegaa harima waa ganaaxaya waa la ciqaabayaa tallaadaa laga qaadayaa man sabbakum harim man sabbakum harim qofkii idin waat waxa way idin soo fiirsha tallaabaa laga qaada waa la ciqaabaya maa uxibu ma jeclibu ana lii dabran inay ii sugnaato ay jabalan min dahab buur dahaba in laygu bedelo waata waxa weeye oo dhaqaalo la isiiyo nimankani way ilaaluusheen oo xoole ii keeneen muslimiinta raba inaan u gacan gelin laaluush bay isiiyeen ma jecli buu yidhi buur dahaba in laysiiyo wa annii aadaytu rajulan minkum nin idinka idinka midana laga dhiijiyo ama wax yaroo dhibaata loo geysto iska dhaaf inaan waata waxa weeye wax ka weyn loo geysto saxaabada marka waxaa la yaab leh oo cajiib ah geesinimadooda caqiidada nimankaas waxay aaminsan yihiin ma aysan orani nimankana way idin gacan gelin nimankanaa la idiin dhiibayaaye haddaad xaqiiqada nabi ciise ka sheegtaan walla meesha waa lagu go'ayahay bal waata wuxuun waatay daardusmaysta ama waata qaab kale wuxu sheega qofku hadduu waatay caqiidadiisu ay raasikh tahay oo iimaankiisu adkaado geesinimadiisu waa wax cajiiba nimankan ay la joogaan diin kama dhaxayso isku diin ma aha isku jinsiyad ma aha isku lahjad ma aha isku nasabad ma aha haddana calool adayg waxay ku dhiiradeen inay sheegaan waxa rabbi waatay subxaana wa tacaala nabi ciise ku sifeeyey uma amara wuxuu amray najaashi biraddi alhadaaya hadyaddii in la celiyo calaa manduubay qurayshin quraysh labadeedii safiir labadii nin ay soo dirsadeen in loo celiyo waxay wateen ku celiya buu fakharajaa way baxeen labadii nin maqbuuxayni iyagoo la xumeeyey iyagoo waatee qaab daran bay meeshii ka baxeen wa aqaama almuslimuuna muslimiintiina way nagaadeen bikhayri daarin maca khayri jaari bikhayri daarin daar la deganaado tii u wanaagsane maca khayri jaarin dad lala derso dadka u fiican bay la derseen wax idin taaban kara wax idinla hadli kara midna ma jiraan kelmad wuxuu ku sii daray ilaahay subxaana wa tacaala boqortooyadaydii wuu ii soo celiyey rabbi laaluush igama qaadan macnaha ilaahay diintiisa dadkeeda laaluush ka qaata oo muxuu ka wadaa baa la kelmaddaas wuxuu ka wadaa ninka la yidhaha najaashi aabbihii najaashi keliyu dhalay wiil kale ma lahayn adeerkii baa wiilal badan lahaa ilaa labiiyo toban wiil buu lahaa nimankii maarate waxa weye dawladda xabashada baa shiray waxaa la yidhi haddii odayga la yidhaha baxri uu dhinto oo asxama soo haro asxama hadduu dhinto wiil waatay awlaad kale ma leh waxaa laga yaabaa kursigii iyo madaxtooyadii inuu dad kale u wareego marka siday nimankani usii jiraan waa in la dilo ninka la yidhaahaa najaashi aabihi najaashi aabihi waa la dilay nin mishin baa lagu dilay si kursiga looga qaado oo loogu wareejiyo maxay ninkaas aabbihi ay walaalaha ahayeene isaga adeerkii ah si baa lagu dilay kursi baa lagu fariisiiyey najaashi wiil firfircoon buu ahaa wuxuu la shaqeeyey adeerkii adeerkiina wuu soo dhawey aabihii isagaa dilay muddu waat waxa weye saas ula shaqayn jiray nimankii dilay ee mishinka ka dambeeyey najaashi aabihii ba waxay yidhahen wiilkani waxaa dhici kara waa wiil firfircoon ee waat waxa weye kursigiina ku fadhiya hadduu odaygan adeerkiia dhinto inuu booskii la wareego hadduu la wareegana ragga odayaasha ee aabihii dilay waa yaqaanaa dhammaan waa baabi'inaya marka wiilkan laba ka mid dooray dheen inaad hadda disho iyo inaad dalka ka saarto labadan baate waxa weye ka mid dooray wuxuu yidhi dili maayo aabbihii baan shalay dilay isaga maanta dili maayo laakiin dalkan ka saaraya nin ganacsadoo doon wata baa najaashi addoon ahaan looga galay waa la iibiyey badda ninkii oo la galay oo waate la dhaqaaqay baa waxaa dhacday odaygii xilligaas waata adeerkii ahay kursiga ku fadhiyey baa roob baa da'ay wuxuu aaday inuu naacawsado roobkii dhexdiisii biriq baa ku dhacday odayga waa dhintay dawladdii waxaa la ysugu yimid waxaa la yidhi haddee waxaa la rabaa odayga waa dhintaye kursigii wiilashiisii in nin booskii qabta la raadiyo wiilashiisii oo dhan nacasiyay noqdeen wax nin karmeeda oo kursiga qaban kara waa la soo waayey waxaa la yidhi war ninkii aan ka gadnay najaashi aan raadino halkii baa laga raadiyey ninkii ganacsadaha waxaa layi dib usoo noqo keen ninkii kursi baa lagu fadhiisiiyey wuxuu ihi haddee addoonkaad iga gadateen ama addoonkii isiiya ama lacagtii mid isiiya waxle midna ku siin mayno wuxuu yidhi waa haddaba aan la hadla ninkaan waata iibsadee meesha ku fadhiyee bal isaga waata ii fasaxa orad u tag bayno wuu yimid wuxuu yidhi nin yahow addoon baa la iga gaday de adaa laiga kaa gaday markaa ma odhanay ya addoon baa la iga gaday addoonkiina raggii iga gaday baa waati waxa weye igaga noqday toddoba boqoloo dirhan baa la iga siistay tala keeniyo dulmigaasaa la igu sameeyey wuxuu idhi nimankii ninkan laba arrimood mid yeela addoonkiisi faraha ka geliya meeshuu doona hala aaday haddaba isaga iyo lacagtiisii siiya lacagtii baan bixinaynaabay saasaa marka cadaaladdiisa marka saasaa lagu ogaaday nabiguna sal alay wasalam wuxuu sheegay ninkaasi inuu yahay nin cadaalad ku sugan isla waktigii waxaa dhacday in la mishimay oo la damcay in kursiga laga tuuro haddana mudayir markuu hayse saxaabadiina ay joogaan waxaa dhacday marka nin kalea waata mucaaradaa ku kacay dagaalaa dhacay saxaabadii marka way baqeen waxay dhaheen ninkani haddii booska laga qaado oo nin kale uu meesha bedelo innaga dhibaata inoogu sugan war bal soo duceey war soo rabban ilahay inuu ninka meesha ku nageey saxaabigii ugu yaraa oo la odhan jiray zubayr ibnu cawaam baa dadka saxaabada waata waxa weeye ugu da'yaraa meel waadi ah oo markaa iyagoo ay joogaan dhinaciisa shaa lagu dagaalamaya marka waxaa la yidhi nooga warkeen ila dadkan ma naqaana xaaladda guusha ninka ay raacday nooga warkeen zubayr waxaa loo waata loo sameeyey bac ama harag waata waxa weye la afufay la neefeeyey wuxuu dabaalbu waata wuxuu ku tegey meeshii la isku haystay markaasuu wuxuu soo ogaaday in ninkii kale laga takhallusoo la dilay isagoo waata marada tuurayu soo noqday bishaaro muslimiinay waata waxa weye odagii baa helay xiirat lmushrikiin mushrikiintii oo jahwareer ku dhacay nimankii ay ku ciqaabayeen dagaankoodii oo ka soo baxsaday oo ka soo dabagurmadeen oo dhaqaale lagu bixiye oo la laaluushay dalka ay yimideen oy ku guuldaraysteen fashilaad iyo ciil nimankii waxa weeye baa ku dhacay walamaa muniya markii loo kiila miisay almushrikuuna almanni waxaa la odhan jiray micyaar qadiima yukaalu bihi oo yuusan qalab wax lagu miiso ama lagu miisaamo oo hore baa manni la odhan jiray waxaa kaloo loo macnayn karaa walamaa muniya markii lagu ibtileeyey lagu imtixaanay almushrikuuna gaaladii markii loo miisaamay bilkhaybati guuldaro walfashali fashilaad fii istirdaadi almuslimiin muslimiinta inay soo ceshadaan min alxabashati markay guuldaro loo miisay ama loo miisaamay istashaaduu way hureen sida waate dabka u huro oo kale way hureen ciil adaban caro manaa way fogaadeen xanaaii baa la fogaaday markaasa waxaa la cabiray inay waate waa sida dabka u shidmo oo kale way shidmeen ciil wakaadu waxay sigeen yatamayazuuna inay googo'aan kala waatay gebigoodaba qarqarxaan haydan caro darteed iyo ciilqab wayanqaduuna ay cirib tiraan calaa baqiyati lmuslimiina muslimiinta inta soo hadhay bashan qabasho badshan qabasho macnaa in la cirib gooyo oo faraha lagu dhigo waxa hadda baaqiga ahe ma ka joogo walaa siyamaa waxaan matal lahayn waqad kaanuu waay waxay ahaayeen yarawna kuwa arka ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigiio maadin fii dacwatihi shaqadiisii sii watay dacwada walaakinahum ra'ow waxay arkeen ana abaa aalib qaa'imun uu taaganya binusrati nabiga inuu difaaco oo u heeliyo rugma tahdiid iyadoy jirto hanjabaad iyo walwaciidi shadiid goodi daran abi aalib oo la mari la'yahay si kastoo loogu hanjabay iyo cagajuglayn waxba lagaga qaadi waayo faxtaaruu way wareereen fii amrihim amarkoodii bay ku wareereen walam yadruu maysan garanin maadaa yafcaluun waxay samayn lahaayeen fa rubbamaa halabat waxaa dhici kara inay ka aalib noqdo ka haalib noqoto calayhim korkooda addaraawatu aqasaawo maanaa qasaawat lqalbi qalbigoodii qalalay iyo ad adaygoodii inay ka haalib noqotaa dhici kara oo facaaduu marka ay u noqdaan ila tacdiibi ciqaabtii iyo ila tacdiibi cadaabkii watankiili ciqaabtii ay ula noqdaan binabiy sal alla alay wasalam nabiga iyo wa biman baqiya macahu min almuslimiin nabiga iyo inta soo hartay ee muslimiinta wa rubamaa fataxuu ila wayjaho wareereen waxaa dhici kara inay furaan marka qaarkood baaba anaqaash waljidaal bal hala wada hadlo hala doodo dood haddee sootii lasoo afjaray meeshii waati lagaga soo haray intee aayadood baa waata waxa weeye ku soo degtay waxyaalahay waata xujooyinka ay ka dhigteen lagu baaba'shay oo lagu aamusiiyey wa rubamaa caraduu waxaa dhici kara inay soo bandhigaan alragaa'iba waalmughriyaat alragaa'ib waa noo imaan doonaayo nabiga sal alla alay wasalam waxyaalaha uu jecel yahay waniyo haddaad kursi doon tahay kursi baan ku siinayna haddaad gabar doon tahay gabar baan ku siinayna hadda wa ka waxyaala mar qaarkoodna waxay keenayaan war ninka ma nidhaahnaa adaan waata madaxtooye waata haddaad kursi rabto kursi baan ku siinaynaa waxaad iska dah haddaad dhaqaala rabtood waata waxaa weye xololaan waxaan kaa yeersiinayso dhaqaalaan ku aruurinayna iyolmuqriyaat waxyaala waata waxa weeye dhiiro gelinaya wa rubamaa xaawaluu waxaa dhici kara inay xaawilaan oo isku dayaan almusaawamata gorgor gorgortan iyo walliqaa in lagu kulmo laysugu yimaado muntasafiariiq bal waddada bartankeeda in marka qaarkood la wada hadloo la yidhaah bal adiguna kol ilaahaaga waata aan kula caabudno annaguna bal wax iyaga marna la caabud bal alaabta aan isku darno meel aan isugu nimaadno wa rubamaa fakaruu waxaa dhici kara inay fikiraan fii qatli nabi sal l nimankii taladu waa ka yaacday waa isaga dhex yaacday mar qaarkood waxaa dhici kara inay tala soo jeediyaan fikiraan fii qatli nabi sal alay wasalam nebiga inay dilaan walqadaa iyo inay ka takhallusaan calaa dacwati lislaam dacwada islaamka ilaa ana shayan min dalik arrimahaasoo dhan lam yujidi lahum nafcan wax nafciga uma keenin walam yuusilhum ma gaarsiinin ila muraad dantay lahaayeen bal kaanad waxay noqotay natiijatu juhuudihim dadaalkii ay bixinayeen midhihiisii waxay noqotay alkhayba waalkhusraan khasaariya guuldaro wa fii maa yeli wayaa waati waxaa weeye waxay inoo imaan doona ayaa nuqadimu kusoo waatay qadimaynaa kusoo hormarinaynaa suuratan muuqaal musaqaratan la yareeyey likulli min dalik arrimahaasoo dhan bal tusaalayaal baan kaa siinay siday u fakereen iyo tallaabooyinka ay qaadeen altacdiib wa muxaawalat lqatl inay wax cadaabeen oo ciqaabeen oo isku dayeen inay wax dilaan kaana min adabiiciyi waxaa noqotay waxaa iska caadi noqotay an yacuuda almushrikuun mushrikiintii inay ku noqdaan ilaa daraawatihim qallafsanaantoodii bacda alfashal markay guuldaraysteen wa ficlan caaduwayna noqdeen dhab ahaanba ila shiddati adkaan iyo walbadshi qabasho bilbaqiyati albaaqiya min almuslimiin inta baqiyadae baaqiya ka soo hadhay muslimiinta bal madduu waxay u taageen aydiyahum gacmahoodii ilaa rasul lah sal lla alay slam nabi moxamed fa min dalika waxaa ka mid a عن عطيبة بن أبي لهب من كان ليلى عطيبة بن أبي لهب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقويمة وقال وحيد هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو أسقى إسكوى من كان وحيد كفري وديديه بالذي ربك دنا فتدلى أما ملك هدي واتي وحاول لغو فصيره أما واتي وحاول ربي لغو فصيره معناها آياداس أي شيغيسان ديدنها يبو كورا بالذي دنا دوادي فتدلى واتي هوس واتي وقصو دوادي فكان هذا قاب قوسين أو أدنى ثم تسلط عليه نبيغا وحو قدر ما بالأدادب عنا ووبا وقعن قال النبي صلى الله عليه وسلم وشق وحو جح جيحي قميصه نبي قميص كيسي وتفل نبي وحو كغطفي في وجهه صلى الله عليه وسلم ووجه نبي عندوف لو قورا واتو حوي هولالها ابقى قرمون واتو نبي عندوف كتفي الا ان البزاق عندوفتي رجع على عطيبه اسغي ديب نقط عندوفتي ملك با كدفاعي ديب اي نقط نبي كما دحن صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قايل اللهم ارسل عليك كلبا من كلابي الهو كدر اي ايد هذا كامل اي جنه معنيسه لغا ودا لباح فخرج عطيبة بحي في ركب إلى الشام وحي أبحي سفره شام أسعد فلما نزلوا مركي دقين في الطريق ميل جدأة سفركي واتق ضعف بهم وحاكو وريقي الأسد اللباح هبين كيبا وحاصور لكتاب اللباح با واتق شنقر يعيي فقال وحولي هو آكل والله ولا كاس عاوة أنو يسعد أنو يعين الدهنا كما دعا محمد علي سيدو محمد إيه هباري ولا لباحة مالك لو مصعد قتلني ويدلي بن محمد وهو بمكة إساقوا مكة جوغة أيوني واتي إدلي محمد بولي وأنا بالشام إساقوا واتي أنا شام جوغة إساقوا مكة جوغة أنا هبارتي وهباري مكة يا أنا شام جوغة إقبصد ما أنت بالكاس أنا عاوة واتي وحكا لو مصعد أنا يعنيه فلما ناموا مركي سيحدين سفريه جعلوه waxay yeelan fi wasf waxa la warba halka dhexe soo gal raga dhexdiisa soo gal waxba ay cunay waxba iska tusay maxaan u santa balka waa raga dhexdiisa soo gal balku adiga muxuu gaar ku ark walaakin jaa al asad libaahi baayimi wa akhadha wuqat bi ra'si madaha min bayn ibil geeli iyo naas dadki ma aadin hal qof oo kale wax ma yeelin hal mar uu soo booday waa taa way waqtala waa dilay waa gowracay سي روايتك كو حدينيان هل مرو كلا غوي انه حتى عنا مر ربو وات هل مرو غوراعي بغبيس سو كلا غوي ابختي با ومن ذلك وحاكمدا ان عقبه بن ابي معيط وطيه وحو كو استاغي برجله لوكتيسي وات كافرده اهي على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم سركي النبي شرفته بدنا ويسغه تاغ قال كاسي وهو ساجد نبي هو سجودسن حتى كادت الى ايدواتي عيناه نبي لبديس اينود تبرزان اني سو بخان انا halkaas isaga taagay gaal xoogaystay markaasuu waatu waxa weey nabi wuxuu u dhawaaday in dhuhu waati ka soo booda wayu khad waxa laga qaadanaya min siyaq al hawadith dhacdooyinku say u socdaan ana al mushrikiin mushrikiintu ba'da fashalihim markay ku fashilmeen fi shatta muhawalatihim waxyaalo badan ay xaawileen oo isku dayeen oo kala gadgadisan likafi dacwa inay dacwada joojiyaan akhaduu waxay guda galeen yufakiruuna inay ka fikiraan bijiddin si dhab ah oo kama dambaysta fii qatli nebi sal alay wasalam nebiga inay dilaan arrintii hore o dhan waata waxa weeye saxaabada kaliya ay la dagaalamayeen wixii la soo dhaafay hadda waxay go'aansadeen inay nebiga kawwa ka siiyaan dilaan walow addaa daalika ilaa sadki dimaa arrintaasi haba keento inuu dhiig ku daato culimmadu waxay leeyihiin nabiga marka gaaladu sidaa u gelayaan abidaalib waa dhintay abidaalib hadduu nool yahay rag kuma tunteen markii waatay adeerkii dhintay weeye macanaa culamada waatay si yarka baa taariikhda siday u qornayd qaybo kale hormari laakiin xilliga dhibaatooyinka nabiga loo geysan sal alay wasalam adeerkii waa dhintay ومما يدل وحاكمه وحيالها نفسنا على ذلك أن أبا جهل قال وحوري يوما لقريش وحوري إن محمدا نك محمدها قد أبا ودي ذي إلا ما ترون وحد أجيدان وأركتان ومن عيب ديننا diinteenni inuu ceebeeyo wa shatmi aabaa'ina aabbayaasheen inuu caayo wa tasfiihi axlaamina caqligeenni inuu liiday wa shatmi aalihatina ilaahyaheenni inuu caayo wa inii ucaahid ullah ilah buu yaqaana ballan waxaa igu abu ilaahay ballan waxaan kula galay laajlisu lahu inaan laajlisanna lahu inaan isaga dartii u fadhiistaa bixajarin dhagax inaan soo qaato maa udhiiqo xamlow aana kor u qaadi karin macnaa waa dhagax culus oo si waat waxa weeye dhib igu ah aan ku qaaday fa idaa sajada fii salaati markuu salaada u sujuudo fadaktu bihi ra'so madaxaan ku burburiyo fadaktu bihi ra'so madaxaan eber kaga dhigo faaslamuunii markaa idhiiba caraday qurayshay cinda daalika tolkii ii dhiiba oo waatay ninkii ila rag baa la dhashay raggii la dhashay markaa ii gacan geliya cinda daalika oo mnacuuni ama idifaaca markaan saa u dilo ama ha lay difaaco ama ha lay dhiibo ila way yaqiineen qurayshi qisaasa way yaqiineen in qofkii qof dila loo qisaaso dhaqanay yaqiineen buu ah marka ha lay gacan geliyo ha lay dhiibo ama ha lay difaaco falyasnaca samay bacda dalika banuu cabdimunaaf ree cabdimunaaf afar lafood bay ahaayeen markii la isku daro haddee raggan waati la dagaalami kara marka ree cabdimunaaf marka waxay doonaan ha yeelan maa badaa lahum wixii la quma qaaluu waxay dhaheen wallaahi odayaashii kale shayaadiinta ahaa ee mishinkaa kula jiray laa nusallimuka lishayin abadan wallaanaan ku dhiibin ama mag baanu kaa bixinaynaa ninkaa dishay ama waat waxa weye waa ku difaacaynaa ee famdi limaa turiid waxaad doonayso ku socday falama asbaxa abu jahl abu jahl markuu waagu u baryey akhada wuxuu qaatay xajaran dhagax kamaa wasafa suu tilmaamaya dhagax siduu tilmaantu tilmaamaya wa jaa rasul lah sal nabigaa yimid faqaama wuu istaagay yusallii nabigoo tukan waqadad qurayshun qurayshna way soo jarmaaday fii andiyatihim majaalis iyo meelahay quraasa fadhiisan jireen kacbada dhinacyadeeda ayay ku soo jarmaadeen yantadiruuna ayagoo sugaya maa yafcaluhu abu jahl bal wuxuu saaka abu jahl sameeyey wa aqbala abu jahl baa qaabilay xataa danaa intuu nabigu usoo dhawaaday uma rajaca ninkii dhagaxa la ordayey waaba dibuu sii noqonaya munhaziman asagoo jabay muntaqican isagoo uu bedelan yahay lawnuhu midabkiisu marcuuban isagoo la argagax gelin qad yabisad ay qallashay yadaahu labadiisa gamcood calaa xajari dhagixii labadii waatay gamcood xataa dhagaxa iska dhigu garan xataa qadafu ilaa ka tuura miyadi gacantiisa fa qaalat lahu quraysh baa tiri meeshay ka dhowrayeen ninkani inuu nabiga dilo ninkii oo baqa ah oo dib u soo cararaya mar kastoo uu damcayna nabigu waata waxyeello u geyso malag baa difaacayso kastoo ka maraysa haddee malag waata waxa weeye bashar waxba kama tari karo hub waata ku dhici maayo lug leer haddii lagu rido hub kastooo loo isticmaalo malag waxa ka tari maayo fa qaala lahu quraysh baa tihi maa laka yaa abalxakam abalxakamow maxaa kugu dhacay qaala wuxuu ihi qumtu waan istaagay liafcala inaan sameeyo maa qultu lbaarixa waxaan xalay idhi ballantaan xalay qaaday inaan fuliyo saaka baan damcay oon isu taagay fa carada lii waxaa ii soo banbaxay faclun awr baarqada oo min alibili geed maa ra'aytu aanan arag mila haamatii maskaxdiisa oo kale iyo wa qasratii tawaada ama qasrada waxaa halkaas surka ah meesha awrta ka dhiiddo waxa qurmuun ka keento baa qasra la yidhaha haamadana waa maskaxdiisa awr baarqab weynaaday oo maskaxdiisa iyo halkaa surkiisa waata weynida aan la arag buu yidhi iyo wa anyaabihi micyihiisa lifaxlin qad weligay baarqab intaas maskaxdiisu la eg tahay oo surkiisu la eg yahay oo micyihiisu la eg yihiin weligay aanan arag fahama bii an ya'kulanii baarqabkaasi awrkaasi wuxuu doonay bu inuu cunaba gebigayga qaala rasul lah sal la alay slam baa yihi daaka jibriil oo shaydaankani markasta malaa'ig buu arkaya waa maxay waa lagu cabsi gelinayaa mar hore maxaan xalayna soo marnay mar kale saas oo kale inuu yidhi waxaan ka argagaxay baan arkay daaka jibriil buu nabigu sal alay slam kaasi malaku jibriil buu ahaa awrka loo soo suureeyey low danaa la akhadaw hadduu intaa uga soo dhowaan lahaa malagaa qaban lahaa dili laha uma xadaa waxaa dhacay maa huwa ashaddu min dalika wa anka maa huwa ashaddu wax ka sii daran min daaka wa ankaa ka sii waxyeello badan ayaa dhacay wadaaka arrinkaasina waxaa weeye ana qurayshan quraysh ijtamacuu way kulmeen yowman maalin bay ku kulmeen fi lxadiim xadiim waa meesha hadda loo yaqaano xijir ismaaciil ee kacbada waagii hore ka mid ahaan jirtay laakiin hadda ka go'an wa takalamuu waxay ka hadleen fii rasul lah sal lay sl nabiga fii maa hum fa baynamaa hum kadalika iyagoo taladii ku jira war maxaan yeela war maxaan yeela warba talake idalaca calayhim rasul lah sal alay waslam waaba ka nabiga nabigaa kusoo baxay loo tashanayay wa badaa nabigu wuxuu bilaabay yaquufu inuu dawaafo bilbeyti beyt falamaa mara bihim markuu nabigu soo maray amazuuhu way waatay wax dureen macnaa way ceebeeyeen way liideen faarafa dalia facurifa dalika fii wejhi waxaa laga gartay manaa qoonsimaadka nabigu uu qoonsaday wejigiisa waxay ku hadlayaan nimankaas caraatanka iyo aflagaadada nabiga sal la ala sla ay ku samaynayaan uma mara bihim haddana wuu soo maray wareegii labaad athaniya faqamazuuhu bimiliha sidii oo kale haddana nabiga u aflagaadeeyeen wax uga sheegeen facurifa dalika fii wejhi uma mara bihim athalia wareegii saddexaad buu soo maray faqamazuuhu bimiliha fa waqafa markaasuu nabigu istaagay uma qaala wuxuu ihi atasmacuuna yaa macshara quraysh odayaashan qurayshada meesha isugu yimid oo may maqlaysaan amaa waladii nafsii biyaddi ilaaha waxaan ku dhaartay naftaydu yadiisa ku sugan tahaye laqad ji'tukum bidabxi waan idin birbirayn gebgi inaan idin bireeyaan idinku imi faakadat waxaa qabatay alqawma kalimatu hadalkii nabi sal alay wasalam way naxeen nimankii shirayey waa la baqay kaana calaa ru'uusi maxaad moodaa madaxooda inuu saaran yahay daa'ir shimbir waqaca ku dhacay inuu shimbir saaran yahay baasha jirrida loo yaqaano xoolaha cunto ka dhiijisa inay fuushan tahay baad moodaysaa xataa ina ashaddahum koodii u xoog badnaa fiihi ninkii u adadkaayoo kolka hore u qalqalabsanaa u hadal la xumaa la yarfaw nebiguuba dejinayaaba maslaxaad bayba galeenba biaxsani maa yajib waxa ugu helo waata waxaa weeye ugu wanaagsan maxamedow jahuul maadan ahaan jirin nin akhlaaq fiican baad ahayd nin oday aad ahayd maanta waase waa xircaqde waaba dejinaya nabi sal alay wasalam waa sasabayaan wallahu aclam